soo dhaweynaynaa waana ku mahadsan yihiin dadka ka qayb qaadanaya soo dhoweynta gobolka nabadiisa iyo wax kastaba oo lagu doonayo nabadda in wadanka lagu hagaajiyo waxaan ka mid ahay shacabka gaalkacyo degan sidaa daraaddeed aad baan u soo dhoweynaya waddada la furay iyo isu socodka gaadiidkii dadka labadaba dan iyo maslaxad badan baa dadka ugu jidho insha allahu tacala waxaan rajaynayaa inay kasii fiicnaato sidii hore siday awal ahayd insha allahu tacaala aad baan ugu faraxsanahay in laysu furo waddooyinka oo gaadiidka iyo dadku ay isdhex maraan oo aan la kala qoqobnayn aad baan u soo dhoweynayaa taayada aniga magacayga maxamed baa layidhaahdaa magaalada horumarkeeda iyo nabadeeda iyo isufurkeeda aad iyo aad bay bulshada dan ugu tahay wadooyinka la furayna waa soo dhoweynaa bulshada reer gaalkacyoodka haddaanahay culummo iyo dhallinyaro iyo odayaal intaba waa soo dhoweynaynaa bahda warbaahinta ee hawshaan ka qayb qaadanaysana aad ayaad ayanu iyadu soo dhoweynayna